haatanna muqdisho waxaa xalay markii ugu horeysay tan iyo bartamihii bishii tagtay kulan fool ka fool ah yeeshay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble kulankan oo ka dhacay xarunta madaxtooyada ayaa waxaa dhexdhexaad ka ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen kulamadan ayaa ujeedkoodu yahay in lagu xaliyo khilaafka labada mas-uul ee ka dhashay arinta kiiska ikraan tahliil faarax iyo taliyayaasha nabad sugidda oo ay kala magacaabeen madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha sidoo kale kulankii xalay ayaa kulan daba socda ee uu maanta ka dhacay madaxtooyada sida ay kusoo waramayso wariyaha v o eda seynab abuukar maxamed ilo xog ogaala ayaa xaqiijinaya in kulanka dhex maray madaxweyne farmaajo wasiirka amniga cabdulaahi maxamed nuur iyo taliyaha kumeel gaarka ee hay-adda nisa bashiir goobe oo uu magacaabay ra-iisul wasaaraha looga hadlayay sidii xal loogu heli lahaa khilaafka xooggan ee ka dhashay xilka qaadistii fahad yaasiin iyo magacaabista bashiir goobe iyo sidoo kale wasiirka amniga cabdulaahi maxamed nuur kaasi oo salka ku haya kiiska ikraan tahliil kulanka oo ah kii ugu horeeyey oo foolka fool ah oo madaxweyne farmaajo wasiirka amniga iyo taliyaha kumeel gaarka ah ay yeeshaan tan iyo markii uu farmaajo si adag u diiday magacaabistooda ayaa waxaa ku weheliyey madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen oo maalmihii lasoo dhaafay waday dadaallo laisugu keenayo labada dhinac si muranka u dhaxeeya loo dhammeeyo ma jiro wax war ah oo ka soo baxay madaxtooyada iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha hase yeeshee wararka qaar ayaa sheegaya in sidii hore laisaga soo dhowaaday oo rajo badan laga qabo in wadahadallada socda ay mirodhal noqdaan lagana gudbo caqabadaha iyo sharuudaha qaar ee adkeeyey kulamadii hore islamarkaana sababay in dadaaladii socday lagu guuldaraystay kulanka maanta ayaa kusoo beegmaya xilli xalay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ay kulan ku yeesheen xarunta madaxtooyada kaasi oo ahaa mid hordhac u ah kulamada bilowday ee looga hadlayo khilaafka u dhaxeeya labada mas-uul islamarkaana ka dhashay kulanka maanta seenab abuukar v o a muqdisho